barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha januarina waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuuriyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhegaystayaal dhakhtar soomaali ah oo ka shaqeeya gobolka helman ee dalka afghanistan waxa uu dhallinyarada la wadaagayaa waayo aragnimadiisa mihnadda caafimaadka waa dhal barafku ka doo aada u qabow xaaladiis ka adagtay shaqadii caadgeed waa dhakhtar weyn oo sagaal boqol iyo konton qof ka shaqeeyaan ayaan ku kalahaa waxay la jooga laba iyo labaatan ajanabi waad garan kartaa shaqa humanitarian goob caafimaad oo intaa leeg oo ilaa laba iyo labaatan qayboodoo kala duwan leh iyo shaqadeeda iyo hawsheeda waad garan kartaa sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada waxbaratay ee haddana aan shaqada helinin dabcan horta way jiri kartaa qof iyo nasiibkiina way noqon kartaa laakiin anigu mid baan aaminsanahay dhallinyaradu inaanay waxba aanay suuqay waxay soo barteen inaanay ku raadin oo aanay raadin shaqadeedii aanay raadin oo aanay isku taxallujin ayaan taasaan biliif garaysnahay anigu waan aaminsanahay dhinacii heesaha ayaanan ka marnayn
bini aadan baan tahay bashar kula midaan ahay way bini aadan baan tahay bashar kula midaan ahay
nafku baan baan heesh codkaas shay miradda caralaha u naxariistee iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida dalka cumaan ayaa sheegay inay aqbaleen inay martigeliyaan ilaa toban maxbuus oo laga soo qaado xabsiga milatari ee maraykanku ay ku leeyihiin ee ku yaalla guantanamo bay ee dalka kuba magacyada iyo jinsiyadaha maxaabiistan ayaan ilaa hadda wax faahfaahina laga bixinin madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo xafiiska wareejin doona afar maalmood kadib ayaa markii uu xukunka qabtay sannadkii labada kun iyo sagaalka wuxuu ballan qaaday in uu xidhi doono xabsiga milatari ee ku yaalla kuuba isagoo sabab uga dhigay in xabsigaasi aanu ka tarjumayn qiimaha maraykanka korjoogayaal kala duwan ayaa sheegay inay suuragal tahay in maxaabiis dheeri ah la sii daayo maalmaha xukunka uga hadhay madaxweyne obama madaxweynaha xilka la wareegi doona ee donald trump ayaa hore u sheegay in aanu xabsigan xidhaynin
laba iyo soddon ruux oo ay caruur ku jireen ayaa geeriyootay kadib markii diyaarad kuwa xamuulka qaada ah oo laga leeyahay turkiga ay aruurnimadii hore ee saaka ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ugu weyn dalka kirgistan sida ay sheegeen saraakiisha dowladda kirgistan ugu yaraan shan iyo toban ka mid ah dadka ku dhintay shilkaasi ayaa ku sugnaa dhulka gaar ahaan xaafadda daashaa suu oo u dhow eerboorka manaas oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan caasimadda bishkeeg dadka dhintay ayaa sidoo kale waxaa ku jiray afartii duuliye ee diyaaradda diyaaraddani oo ka soo amabaxday jasiiradda hong kong ayaa rabtay inay alaab xamuul ah ku dejiso garoonka manaas ka hor inta aysan ku laaban magaalada istanbuul wasaaradda adeegyada degdega ah ee kirgistan ayaa sheegtay in sidoo kale ay waxyeelaysay diyaaradda ilaa iyo shan iyo toban guri sidoo kalena la damiyey dab qabsaday burburka diyaaradda
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan doctor ciise cabdi jaamac waa dhakhtar dhalinyaro ah oo lixdii sano ee ugu dambeeyey ka soo shaqaynayay howlaha samafalka haatan wuxuu ku sugan yahay caasimadda gobolka helman ee dalka afghanistan oo ka mida goobaha colaadaha ugu darani ay ka dhacaan doctor ciise ayaa hore uga soo shaqeeyey dalal ay colaado ka dhaceen sida dalka yeman oo kale doctor ciise ayaa ka sheekeynaya waayo aragnimadiisa dhinaca howlaha samafalka waxaana kula xidhiidha khadka telefoonka isaga oo ku sugan gobolka helmand ee dalka afghanistan bismillahi raxmaan raxiim waxaan iminka ka hadlayaa afghanistan gobol loo yaqaano helmand caasimadiisa lashkarka halkaasaad ku suganta halkaasaan joogaa walaal waa meel durugsan Ah.
oo dee xasarado iyo dhibaatooyin iyo dagaalaa lagu yaqaan iyo duqaymo iyo waxyaabo noocaas bal waxaan jeclaan ku weydiiya adigu waxaad u shaqaynaysaa een, dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn shaqadaadu maxay tahay Een, haatan een, waxaan ka tirsanaya qolo dhakhaatiir aan xididka lahayn Een, waxaan sar- saraakiishaan ka mid ahay iminkana waxaan mas-uul ka ahay dhakhtar afar boqol sariirooda oo advanced dhakhtar speciality hospital qaayo muddo shan toban sanadood hay-adda ka shaqeynaysay baan madax ka ahay oo ku yaala magaalada lashkarka sida caadiga ahayd dee shaqada marka la galo halkan waa dhal barafku ka dao aada u qabow Een, xaaladiisu iska adag tahay shaqadii caadiga ahayd waa dhakhtar weyn oo sagaal boqol iyo konton qof ka shaqeeyaan ayaan ku kalahaa waxay la jooga laba iyo labaatan ajanabi Een, waad garan kartaa shaqo humanitarian goob caafimaad oo intaa leeg oo ilaa laba iyo labaatan qaybood oo kala duwan leh iyo shaqadeeda iyo hawsheeda waad garan kartaa oo dhakhtarku dee uu buuxo xilligan ay tahay xilli dhaxalna oo dadku ay dhakhtarkii buuxi dhaafiyeen ay dadku faqeerin yihiin magaalada ku nooli iyo hareeraheedu dagaal xun ka socdo aan haysan allahuma salli calaa maxamed kulayl diirimaadiya yani sababta dadka qaarkood dhakhtar- dhakhtarka usoo doontaan diirimaad kulayl dartii waan garta heaters marka waxa weye dhulku waa beraf aa waa baraf aada u baraf colaadna way ka taagantahi marka mana haystaan dee korontadii iyo kuleeliyaashii iyo waxyaabihii een, wadamada qaarkood ama dadka qaarkood ay uga hortegi jireen qabowga
Ah, een, dadkani waa dad iska een, gobol waa gobol aada u khatara een, xagga cimil ahaan waa gobol inta badanna waa dhul semi desert ah ama saxraa oo kale oo u eg haddana een, xagaagin ama waktiga samarka wuxuu gaadhaa een, saddex iyo afartan ilaa konton mil xaraaradu gaadhaa xilliga qabowgana minus seventeen bay gaadhaa iminka aan kula hadlay waa minus fifteen ay ay sheegaysaa minus fifteen degree centigrade een, oo baraf haddana waa dad iska aan waxba haysan go- yar hogan koofiyad yar iska xiran een, waad dareemi kartaa dhibaatada iyo faqriga alaabta dagaalka haysata waan garta een, dhinaca kalena mararka qaar waxaa jira een, duqaymo kala duwan iyo dagaallo iyo qaraxyo iyo waxyaabaha iyaga qudhoodu mararka qaar cusbitaalka ma ka maqashaan oo maydin cabsi geliyaa ama dareen maydinku abuuraan wallaahi dee muddo wuu iska socdeen ilaa imka halkan waxay hawlu ka socdeen ilaa labada kun iyo labadii ilaa imka waa goobaha aadka laisku dilo ee, dagaalada waxay ka socdaan laakiin a waa run mi kala weynta waa runtaa bomka bomka kala nooca maka miiga tuuraa maka bomka ee qarxaa adugu way sha- way wa- goobo iska dagaal laakiin haddana dadku way iska shaqaystaan si noloshooda caadiga iska wataan adigu laftaadu waxaad horey uga soo shaqaysay dalka yeman een, yeman lafteeda maxaad ka qabanaysay Ah, yeman waxaan waxaan madax ka ahay dhakhtar emergency ah oo ku yaala koonfurta mid ku yaala lala magaalada daale oo ku taala koonfurta yeman iyo mid kale oo ku yaala qacda oo ladhaayo qo- qaybta waqooyiga tiila ilaa saddex afar dhakhtar baan soo shaqeeyey intaan yeman joogay Eh, xilligii u adkeeda dagaalka wuxuu socday Eh, muddo sanadaan joogay ee yeman Ah, dad badan oo soomaaliyada oo dhibaataysan baan ku arkay oo dhan aada u weyn oo dadkiisu dhibaataysnaayeen laakiin aan caalamka ka warhayn oo la dayacay waayo caalamka kala suuriya iyo bata ayaa ka eh, qaadatay media waan gartay n waana usoo noqon doonaa n halkan aad ku sugan tahay haatan yeman oo kale markaad eegtid sawiradaada maskaxdaada ku jira ee aanad ilaawi doonin ee kugu soo noqnoqdo maxaa ka mid a Ah, wallahi waxaa kamid ah dadka oo iska dee dadka aan dagaal u baran oo iska shaqaysan jiray oo cirka laga garaacayo marka qoys labaatan qof oo xaafad ku jira marka cirka laga soo garaaco bam kusoo dhaco labaatan kaba dhintaan oo waxyaaba aanan iloobi doonin na- intaan noolahay yacni dad aan waxba galabsan iska masaakiin oo oo yacni oo eh, dagaalka siyaasadeed ku dhex dhimanaya waxaa kaloo jira wadan nafaqa daradu ku cusub tahay ah, oo dhaqaatiirtoodu ay xirfad leeyihin laakiin aan aqoon sida loola soo loola tacaalo carruurta nafaqa darada ee ku badan afrika oo kale waan gartay soomaalida waan gartay markaad isberber dhigtid n yeman oo kale aad ka soo shaqaysay iyo halkanaad joogtid eh, markaynu ka hadlayno dhinaca nolosha iyo dadka iyo maxay ku kala duwan yihiin baad is leedahay labada dhinac waxay ku kala duwan yihiin iga halkan caafimaadka ayaa baaba'sanaa muddo shan iyo soddon sanadooda waxaa la dhahdaa disrupted health system marka health systemkooda ayaa aada yar waay dhulka galay marka waxay ku tirsan yihiin hayadaha deeqa bixiya sida USAID iyo hayadaha bini-aadnimada ka shaqeeya kuwan qoladan Af- afghanistan sidaa darteed ku- qolada kale iyo maanta waxay systemkooda dhisnaa oo ahay systemka caafimaadkooda ilaa haata u dhisay weli may gaarin heer la yidhaahdo health systemkiiba ka baabay ama habsami sacodkii caafimaadka dalkaasi iyo nabuu ka baabay halkay sida qolooyinkan kala gaadheen halkan waxaa laga soo bilaabay zero eber baa laga soo bilaabay howlo wanaagsan baa laga wadaa haddana alaab lama dheersan karo kaasi wuxuu ahaa doctor ciise cabdi jaamac oo ku sugan gobolka helmand ee dalka afghanistan qayb kale oo waraysigaas ka mid ah ayaad idaacadahayaga soo socda aad kaga bogan doontaan laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhallinyaro kala duwan ayaa sanad walba ka qalin jibiyey jaamacadaha hase yeeshee qaar badan ayaanan weli shaqo helin sababaha keenay inaanay shaqo helin ayaa leh jawaabo kala duwan waxaana dad badani ay ku doodayaan inay ugu weyn tahay inaanay si waaf- iswaafaqsanayn shaqada ay rabaan iyo inay qabtaan iyo xirfadaha ay soo barteen haddaba dhallinyarada waxbaratay siday u arkaan waa kan wariyaha v o e da cabdikariin olol oo arrintaasi eegaya
dhalinyaro badan ayaa waxay wax u bartaan si ay u helaan shaqooyin kala duwan si ay ugu maareeyaan noloshooda waxayna dhallinyaradu siyaabo fara badan uga hadlaan sababa ku xidhan xilliga ay shaqadoonka yihiin qaar ka mida dhallinyarada iyagu sida weyn ula socda xaaladda dhallinyarada wax soo baratay laascanood waxaanu wax ka weydiinay sababaha dhallinyarada ku keena inay shaqooyinka waayaan iyo fursadaha shaqo sida ay ku heli karaan cabsimeedo Een, haddii aan kaaga warramo kolley een, sababo badan way jirtaa qofku markuu xirfad soo barto xirfaddaa uu soo bartay waa lambar one marka hore waa inuu raadiyaa wixii uu soo bartay oo dee daba taagnaada waa talabaade waxaan odhan karaa hadduu xitaa uu uu helo inay la- si kale oo qabiilnimo ah ama si in- een, internala loo qaato qofka ah een, dhalinyaradu een, marka ay suuqyada yimaadaan oo ay wax soo bartaan een, waxa ay soo barteen shaqama ku helaan cabdisamiic maadaama aad in badan aragtaan dhalinyaradii oo soo qalinjabinaysa oo jaamacadaha ka soo baxaysa
dabcan horta een, way jiri kartaa qof iyo nasiibkiina way noqon kartaa laakiin een, anigu mid baan aaminsanahay een, dhallinyaradu inaanay waxba aanay eh, suuqay een, s- waxay soo barteen inaanay ku raadin oo aanay raadin shaqadeedii aanay raadin oo aanay isku taxallujin ayaan taasaan biliif garaysanahay anigu waan aaminsanahay marka waxyaabahaad isleedahay way sabab bay u tahay helista inaysan helin waxay soo barteen inay xirfad ku helaan iyo iyo shaqadii ay doonayeen oo aan ahayn shaqada xilligaasi loo baahnayn maxaa sababa waana Ee, sabab waxaa u noqon kartaa mid unbaa aan anigu aan odhan karaa way noqon kartaa inuu aaminsan yahay war haddii meesha aan cid adiga ahayn ama reerkiin ahayn aanay ku jirin shirkadda aad shaqada dooranaysid ama hay-adda inaadan helaynba taasina aan odhan karo waa xoogaa yaro taraabilis inaa ku- ku yaro jirta aniga ayaan kula hadlayaa galay een, een, itixaankaa galay anoo ku hanweyn oo wixii laygu xidhayba aan geeyey ayaa haddana dee sidii laygu reebay kolay nasiibkuna waa meeshiise ayaa jirta sidoo kale dhallinyarada ayaa waxay qabaan inaysan jirin dhallinyaradu fursadihii shaqo ee loo baahnaa inaysan buuxin ama kaalmihii meelihii muhiimka ahaa si ay wax u soo barteen inaysan shaqadii u heleen bal ka warran waxyaabahaad adigu ka hadlaysa maadaama nin dhallinyaro aad tahay jaamiciina tahay Een, anigu waxaan aaminsanahay dadku shaqo la-aanba ani ma jirto oo shaqooyinkii waa buux laakiin waxaa jirta een, ardaydii markay ka soo baxaan ama dhalintii markay soo bartaan wixii ay soo baranayeen ayaa wuxuu u badan yahay wax wada teorya oo waxaa ka dhiman waxyaalihii practicalka ahaa ama xirfadii taqaquska ahayd oo u baahanaa qofku meesha uu rabo inuu ka shaqeeyo inuu shaqadeedii garanayo iyadoo teorigiiya iyo iyadoo practicalkiiba marka ninkii teorigii bes buu hayaa ma garanayo sidii uu xirfadii u ku heli lahaa experienimadii practicalkii dabeedna shaqadii markuu galo uu toos uga sii shaqayn lahaa marka anigu waxaan is leeyahay waxaa ka dhiman dadka ardayda soo baxaya xirfadii ayaysan wadanin taasaa keenaysa inay shaqadii meelo badan oo ka mid a ku guuldaraysaan ka soo qaada adigu nin aqoon-yahana baa tahay oo dhallinyarada gobolka ka mid ah marka in badan baynu aragnaa shaqada een, qaabkii loo helayey baa kala duduwanaanaysaa bal markay dhallinyaradu suuqa soo aadaan ay doonayaan inay shaqadan helaan oo ay wax soo baranayaan ma waxay wax u buuxiyaan wixii ay baran lahaayeen siday een shaqo ugu heli lahaayeen bal ka waran haa midda keliya ugu muhiimsan waxa weeyaan qofku waxa uu garanayo ama uu aaraha guud ka haysto ama uu fakar ka aaminsan yahay ama loo soo dhigay ayuu marka koobaad ku doodayaa oo wuxuu eegeeganayaa fiil shaqadiisii ay ka bannaan tahay meel xogtiisii ka bannaan tahay wuxuu soo bartay ee marka horeba iskuma doonanayo wuxuusan garanaynin iyo wuxuusan aqoonin toona dabeedna waxay keenaysaa tii markaa markuu shaqadii loo soo abalay uu soo abalaygareeyo in lagu xidho shuruudihiisii ma haysataa experience ma haysataa xirfadii ma haysataa waxa loo yaqaano practicalkii ma garanaysaa dabeedna waxay keenaysaa hedhowtal haddii imtixaan laga qaado kaba soo qaad haddii lagaba qaado waxa loo yaqaano tijaabo inuu kuba dhaco dabeedna la yihahdo matid qofkaan u baahannahay ee waxaan u baahannahay qof hore u soo shaqeeyey oo shaqadii garanayo fahansan laakiin had iyo jeer waad aragtaa dhallinyaro jaamacadaha ka soo baxday oo suuqii markay yimaadeen niyad jab badan ku dhacay oo meelaha iska fadhiya haa way jiraan dad badan oo noocaasa dadkaasina dee waxay u baahan yihiin laba arrimood baan anugu aaminsanahay kow horta wixii ay garanayeen ee tiyoriga ahaa in ay ku daraan xirfad oo bractical ahaana ay raaciyaan si hadduu doono voluntary waxa ku shaqeeya kaba soo qaad xafiisyada ay doonayaan ninka soo bartay community developmentka ninka soo bartay beeralayda ninka soo bartay educationka ninka soo bartay businesska hadduu xataa shaqo waayo tala ahaan waxaan siin lahaa in uu ku shaqeeyo si voluntary si uu helo experience iyo recommendation letter dabeedna hadhow talo uu badsado waxaas hadhow markaa shaqadii markay u soo baxdo tii asalka ahayd isagoo theorygiina haya practicalkiina soo shaqeeyey sanad laba sano lix bilood bil intaasoo dhan markuu isla helo waxay keenaysaa inuu
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasi nala socodsiinayey haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno waa heesta uu ku luuqeeyo fanaanka sheemira dacar ee bini aadan ayaan ahay
bishaaradii naftayday hugta waxaan ku soo maray batalaalihii oo dhari ku asnaa ilaa buurti daalood duraaliyo hadaftimoo ergabo iyo baran beeladadi kalgacalaada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan baliyaduna buuxaan soo booqday awgaa sidanahay bukaan socod markii baan kalaysiri ilanayla-aanta lay baxnaanin kariwa bini aadan baan tahay bashar kula midaanahay abini aadan baan tahay bashar kula midaanahay nafku baahbaane barbarkaaga yela qaabo bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay way bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay nafku baahbaane barbarkaaga yela qaabo
heestaasuu ku luuqaynayay fanaanka shay miradda caradan intaas kaga nimaadno xubinta ciyaara ayaa noo soo socota marka horese halkan waxaa nala fadhiya istuudiyaha cabdixakiin maxamuud shirwac oo laga yaabo in badan inay ku taqaaneen magaalada hargeysa haatan washington iyo stuudiyaha iyo nagula sugan yahay cabdixakiin
aad baad maadsantahay ismaaciil dabcan nuur bukhaari isagana waan salaamaya saaxiibkay maxamed cabdi sandheere iyo weliba injineerka peter waad mahadsantihiin waan dhawahay bal iga waran safar dheer baad soo gasho diyaarado iyo hawo iyo waxyaabo badan baad soo kala martay dabcan safar aad u dheer buu ahaa ilaa iyo magaalada hargeysa intaan kasoo kici timo ilaa ayaan soo gaarayay magaalada washington caasimada wadanka maraykanka safar aad u dheer xaqiiqatan oo dabcan dee aan odhan karo wuxuu ku dhawaabaa afar iyo labaatan saacadood marka laga marka laga soo bilaabo diyaar garowgeyga iyo bixitaankaygaan kasoo baxaya magaalada hargeysa ilaa iyo intaan kasoo baxayan kasoo dhammaanaya airportka dallas ee magaalada washington dabcan safar aad u dheer xaajaad afqalocod baa wuxuu yidhi ragga socodku waa u door hadduu moodku daaye waxyaabo badan aad la kulmayso la arkayso nolol badan arkayso dadweyne kala duwan arkayso waaye kala duwan arkayso shaqooyin iyo howlo kala duwan si u socdaan aad arkayso dabcan markaan isku soo wada xooriyo wuxuu ahaa safar aad u qiimo badan oo aad u wanaagsan iyadoona mahad celinaya asxaabtii ee v o a ee iyaguna airportka igu yimi iyo weliba kuya halkan igu soo dhaweeyey sida chiefka cabdiraxmaan yebro ismaaciil sahra asxaabtan imika la joogo nuur iyo maxaan ku idhaahdaa iyo iyo sandheere dabcan marka la yidhahdo waa safar aad u qiimo badan buu ahaayo taariikhdayda iyo weliba maskaxdaydaba aad ugu jiri doono insha allah kolba halkan aad maalmo joogi doontaa iyo sannado iyo wakti dheer waxyaabihii haddaad si kooban u idhahdo waxyaabihii kugu xiisaa badnaa halkan ku aragtay run ahaantii marka la eego xiise marka la yidhaahdo ee qofku qaarad kale ka imiyo waddan kale islamarkaana halkan imi wax kooban maaha xiise marka la yidhahdo waa wax aad u ballaaran waddanka maraykanka oo dabcan aad odhan karto waxyaabo badan baa laga maqli jiray ama aniga niyaddayda ku jiray waxaan arkay marka la yidhaahdo waxyaabo badan baa aad isu dhow horta qofkii wax akhriyi karaya ee in wax u bilaaban yihiin ma waddan ku noolaan karo qaabka loo dhigay amaba ummadda dadka waddanka leh ama ku nool ay u dejiyeen meel kasta calaamad baa kugu taala qoraal baa kugu yaalla waad soconaysaa waa si nidaamsan oo toos aad u soconaysaa midii iyaduna dad badan ay ka hadli jireen islamarkaana alla yarxame axmed xasan cawke wariyihii weynaa laftirkiisa uu ka hadlay ahayd wax kastaaba maraykan inuu weyn yahay iyadana waad arkaysaa isla markaba gawaaridi waaweynaa baad arkaysaa cuntadiiyo waaweyn baad arkaysaa wax kastaba ballaaran baad arkaysaa cimilada laftirkeedu dabcan iyadoo de qabow jiro haddana waxaanu idhahnaa annagu markaanu isxansanayna asxaabta wayna soo dhawaysayo ma yahayn wax aad aad aad u qabow barafkii weynaa iyo koodharhkii waa waddan dabcan laga shaqeeyey ee dad dhisteen la horumariyey islamarkaana lagu noolaan karo aad u qurux badan aad ood mahadsantahay kolba dee halkaanaad nala joogi doontaa wakti badan annaguna kusoo dhaweynaynaa marka cimiladuna kusoo dhaweysay oo dabcan waxaa laga yaaba xiliyadan oo kale dadku baraf iyo waxyaaba badan baa la fili jiray aad umaadsantahay cabdixakiin shuruuc haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa istuudiyaha isna nagula sugan nuur xasan nuur bukhaari oo inoo haya
aan ku horrayn ee kooxda qaranka senegaal ayaa guul ku bilaabatay kulankeedii ugu horreeyay ee koobka qaramada afrika kadib markii ay xalay laba gool iyo eber uga awood sheegatay xulka qaranka tunisiya ciyaar ka tirsanayd gruubka b goolka koowaad waxaa daqiiqadii tobnaad senegaal rigoore ugu dhaliyey weeraryahanka kooxda liverpool sadio mayn kadib markii xerada ganaaxa lagu lagday ciyaaryahan shiiqu koyote goolka labaadna waxaa ku diray ciyaaryahan kara majojo daqiiqadii soddonaad ee ciyaarta tunisiya fursado badan oo soo maray kama aysan faa'iidaysan gaar ahaan yuusuf maskiini oo iska khasaariyey fursado muhiim ahaa ciyaartoyda macalin caliyow ciise ee xulka senegaal iyaga ayaa hadda gruubka b saddex dhibcood ku hogaaminaya guushaasi ayaana ka dhigtay in ay ka mid yihiin dalalka loo saadaalinayo in ay ku guulaystaan koobka qaramada afrika ee sannadkan senegaal weligeed kuma aysan guulaysan koobkan konton sano jirka ah hal mar ayay ku sigatay sannadkii labada kun iyo labadii markaas oo ay kameruun kaga adkaatay rigoorayaal ciyaartii kama dambaysta ahayd tunisiya hal jeer ayay qaaday koobka waxaanay ahayd sannadkii labada kun iyo afartii ciyaar kale oo ka tirsanayd gruubka b ayaa waxa ay xalay dhex martay aljeeriya iyo zimbabwe waxaana ciyaartani ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah zimbabwe oo kulankeedii ugu horreeyey ee koobka qaramada afrika xalay safatay tan iyo sannadkii labada kun iyo lixdii ayaa dhammaadkii ciyaarta tan iyo ciyaarta inta ay dhammaanaysa ku hogaaminaysay laba gool iyo gool ka hor inta uusan goolka barbaraha daqiiqadii labaiyo siddeetanaad uusan ka dhalinin weeraryahanka xulka aljeeriya ciyaaryahan riyaad mares mahares oo afka hore uga ciyaaray sidoo kale kooxda lester ee dalka ingiriiska isaga ayaa goolka u dhaliyay daqiiqadii labaiyo tobnaad ee ciyaarta waa goolkii koowaad ee xulka qaranka ee aljeeriya laakiin zimbabwe ayaa markiiba uga jawaabtay laba gool oo ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kale ah mahaji iyo ciyaaryahan mushagwe labadan kooxoodba zimbabwe iyo aljeeriya waxa ay leeyihiin min hal dhibcood caawana laba kulan ayaa dhici doona ciyaarta koowaad waxay dhex mari doontaa Ivory Coast iyo Togo Morocco-na waxa ay la ciyaari doontaa xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo dhinaca yurubna ciyaaro xiise leh oo ka tirsan horyaalada Spain, Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa dhacay kooxda Real Madrid ayaa la kulantay guuldarradeedii ugu horreysay tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii ay xalay kooxda Sevilla kaga badisay laba gool iyo gool guuldarrada Real ku dhacday ayaa waxa ay ka dhigan tahay in ay halkaasi ku soo gabagabooday afartan kulan oo isku xigta oo aanan laga badin real madrid iyada ayaa goolka la hormartay waxaana rigooro ugu dhaliyey cristiano ronaldo laakiin gool uu sergi ramos uu kooxdiisa ka dhaliyey ayay safiya ku barbaraysay halka goolka guushana uu safiya dhammaadkii ciyaarta u xaqiijiyey ciyaaryahan stephen yovetich oo dhaliyey goolkiisii labaad muddo toddobaad gudihiis ah tan iyo markii uu ka soo wareegay kooxda inter milan ciyaaraha kalena barcelona sabtidii ayay shan gool iyo eber ku garaacda las palmas valencia waxay laba gool iyo gool ku dubatay sbanyol atletic madrid waxay hal gool iyo eber ku garaacday real betis halka qaranaada iyo sasuna ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah dhanka ingiriiska haddii aan eegno kooxda manchester city ayaa u muuqatay in ay ka dhacday loolanka ay kooxaha waaweyn ugu jiraan hanashada horyaalka kadib markii ay xalay afar gool iyo eber ku khasaartay kooxda everton guuldarradaasi waxay man city dhiday in ay toban dhibcood u jirsadaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee chelsea oo sabtidii saddex gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda lester manchester united waxaa dhammaadkii ciyaarta ay barbardhac la gashay kooxda liverpool arsenal afar gool iyo eber ayay dirtay swansi halka kooxda kubadda cagta aan dhegaystayaal aan idhaahda ugu dambeyntiina horyaalka talyaaniga haddii aan eegno kooxda horyaalka hogaaminaysa ee yuventus ayaa la kulantay khasaaro kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda kubadda cagta ee napoli interna waxa ay saddex gool iyo gool ay uga awood roonaatay kooxda kubadda cagta ee baskara dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha tanna idaacadda iyadii duhurnimo gebagabadeeda ayaynu taaganna waxaynu kusoo xidhaynaa heesta uu ku luuqeeyo fannaanka siidi cali wenki waa heesta dhallinyaro waxayna gebagabo u tahay guud ahaan idaacadda iyadii duhurnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheer oo dhinaca farsamada ah iyo stuudiyaha uu nagula sugan yahay cabdixakiin shirwactan iyo intayna afarta kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
didibkiina maaraysta dambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhalinyaka kacotoosa dhidibkiyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weyna dididkiina maaraysta dambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kalaforniyo dhayton minasoodha soo dhaafa dhankastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaanta daruura ku soo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa dhaqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena